أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaartaaynu jecelnahayow meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada qodobada warka idaacadda islaamiga andulus duhurnimada tan ugu doorka roon ciidamada mujaahidiinta oo maanta madaafiic ku garaacay xerada xalan ah ee magaalada muqdisho weerar qorshaysan oo khasaare lagu gaarsiiyey saliibiyiinta kenya oo ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka laamu dowladda xabashida itoobiya oo bilowday in ay xoog ku askarayso ardayda dhigata jaamacadaha dalka itoobiya kadib markii xukuumadda adisababa ay soo wajahday askaryari xooggan waxaa saacadihii la soo dhaafay baraha bulshada ku baahay muuqaal muujinaya ciidamada mujaahidiinta oo maalin cad duqayn ka fulinaya gudaha magaalada muqdisho kulan tale isweydaarsi ah oo lagu soo gebagabeeyey degmada jilib ee wilaayadda islaamiga ah ee jubbada dhexe kaasoo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin culimmo iyo abwaano murtad gurguurte oo safarkadiisa ku tegey dalka yugandha xilli kooxdiisa ay furmaha ku wajahayso halaag daran beesha habargadir ee degta wilaayadda islaamiga ah ee mudug oo xoolo geelah ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ku jilba xihan furimaha hore ee dagaalka maktabka dacwada wilaayadda islaamiga ah ee baay oo dowlad diiniya u qabtay culimmada ku dhaqan mid ka mid ah deegaanada hoos taga degmada buurhakabo waa duhurnimo axada taariikhduna ay ku beegan tahay siddeedda bisha shawaal sannadka kun afar boqol afartan iyo lix hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii duhurnimo oo faah-faahsan ciidamada mujaahidiinta ayaa maanta madaafiic ku garaacay xerada xalan ah ee magaalada muqdisho warkaasi war kaloo ku aadan weerar qorshaysan oo khasaare lagu gaarsiiyey saliibiyiinta kenya oo ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka laamu iyo muuqaal lagu baahiyey baraha bulshada kaasoo ay ka soo muuqanayaan ciidamada mujaahidiinta oo duqayn ka dhex fulinaya gudaha magaalada muqdisho waxaa warbixinta warkan inoogu haya caliyare ciidamada mujaahidiintu waxay maanta madaafiic ku garaaceen xerada xalane ee magaalada muqdisho oo ah taliska ugu weyn ee kufaarta ay kaga sugan yihiin magaalada muqdisho madaafiicda ayaa ku dhacday gudaha xerada xalane waxaana dhawaqa madaafiicdaasi si aada looga maqlayay gudaha iyo duleedka magaalada muqdisho iyagoo sababay khasaare kala duwan oo cadowga soo gaaray dhanka kale waxaa saacadihii lasoo dhaafay baraha bulshada ay ku xiriirto si aada ugu faafay muuqaal muujinaya ciidamada mujaahidiinta oo maalin cad duqaymo ka fulinaya gudaha magaalada caasimadda ah ee muqdisho dhanka gobolka laamu ee ay xoogga ku haysto dowladda siliibeedda kenya ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ay ku leeyihiin tuulada basuuba oo u dhexaysa mangaay iyo milimani dagaalka intii uu socday waxaa dab xoogan uu qabsaday gudaha xerada waxaana gubtay dhowr teendho oo saliibiyiinta ugu dhex dhisnaa xeradaasi kuwaas oo sahay iyo aqabyo kale ay uga keysanaayeen howlgalladan ka kala dhacay magaalada caasimadda ah ee muqdisho iyo gobolka laamu ee kenya ay xoogga ku haysato ayaa imaanaya xilli ciidamada mujaahidiintu ay sii kordhiyeen weerarada ka dhanka ah kufaarta iyo murtadiinta duulaanka ku soo qaaday diinta islaamka iyo dadka muslimiinta dowladda xabashida itoobiya ayaa bilowday inay xoog ku askarayso ardayda dhigata jaamacadaha dalka itoobiya kadib markii xukuumadda adisababa ay soo wajahday askaryari xooggan cabdulqaadir maxamed rabaani ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya dowladda xabashida itoobiya ayaa ku dhawaaqday qorshe cusub ay ugu magacdartay adeeg qaran oo hal sano ah oo khasab ku ah dhammaan ardayda jaamacadaha dalka in la ciidameeyo barnaamijkan ayaa ardayda ka dhigaya in ay ardaydu hal sano u qorsheeyaan wasaaradda dalkaas khaasatan wasaaradda gaashaandhigga qorshahan ayaa yimid xilli itoobiya ee wajahayso khilaafaad gudaha ah oo sii daba dheeraanaya iyo dagaallo dhiig badan ku daatay taas oo keentay baahi muuqato oo dhanka ciidamada ah gobolada amxaarada ayaa weli waxaa si xawli ah kaga socda dagaallo culus halka ammaanka guud ee dalka uu hoos usii dhacayo khubarada ka faallooda siyaasadda dalkaas ayaa u sheegay qaar ka mida jaraa-idada ku hadla afka amxaariga in ay aaminsan yihiin in adeegan cusub uu yahay mid xukuumadda abiy axmed ee uga gol leedahay inay u buuxiso baahida ka jirta dhanka ciidanka dadka ka faalooda taariikhda dalka itoobiya ayaa sheegaya in qorshaha lagu ciidameynayo ardayda dalkaas ayaa la mid ah midkii ka jiri jiray dalkaas kadib dagaalkii dhex maray dowladda salibiyadda ah ee itoobiya iyo kii soomaaliya ee sannadii kun sagaal boqol afar iyo lixdankii xilligaasoo ardayda qasab lagu ciidameyn jiray kulan tale isweydaarsi ah ayaa lagu soo gebagabeeyey degmada jilib ee wilaayadda islaamiga ah ee jubbada dhexe kaas oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin culimo iyo abwaano xasan cabdiraxmaan abuuxasaan ayaa warbixinta warkan inoo faahfaahinaya wuxuu ahaa kulan tale isweedaarsi ah oo ay iska kaashadeen makaatibta tarbiyada iyo dacwada xarakada shabaabulmujaahidiin iyo maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe waxaa kulanka ka soo qaybgalay culummo mas-uuliyiin iyo abwaano kuwaasoo kelimaad qayima ka jeediyey munaasabadii gebagabada kulanka sheekh cali darwiish waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa ugu horreyn faahfaahin ka bixiyey ujeedka loo qabtay kulankan kulankan si guud waa kulan qumsiyo ciidi ah oo loogu talagalay dadka muslimiinta guud ahaan dee waa dad walaalo ah oo iimaan ku walaaloobay iimaanka lagu walaaloobay marka sidii dee loo xoojin lahay oo dadka midnimadooda iyo walaaltinimadooda iyo wadajirkooda iyo iska warqabkooda si u badan lahaa ayaa looga tashanayay dee ahdaaftii ujeedka laga lahaana waxay ahayd dadka isku xirkooda afraadda camal ku jirta sidii loo xoojin lahaa si dadka dhexdooda mataqaan afkaar iyo khibraad iyo talooyin ay isaga heli lahayeena ka mid a iyo in la nooleeyo ruuxda iimaanigeed ee dadka muslimiinta ka dhexaysa in la nooleeyo kor loo qaado iyo dee wixii talooyin iyo ra'yi lahaye ama iqtiraaxaad hal abuur cusub ee camalka loogu tala in lasoo darxiyo iyo ujeedku ahaa alxamdulilah waqti dheer nagu socday waqtigaa dheerna dee xikmado fara badan iyo gabayo fara badan iyo qisas iyo kalimaad iyo rasaa'il fara badan iyo talooyin fara badan iyo mushaarako fara badan ayaa dhacday wax weyn oo faa'iide aha ku jirta oo laga faa'iiday guud ahaan camalkun insha allahu tacala uu ka faa'iidi doono ragga walaalahay meesha joogan ay ka faa'iidi doonaan sheekh maxamed abuu cabdalla oo ka mid ahaa mas-uuliyiintii ka qayb gashay kulankan ayaa dhankiisa la hadlay idaacadda islaamiga andalus isagoona tilmaamay in kulanka laga gaaray hadafkii laga lahaa islamarkaana la isku weedaarsaday talooyin dhexalgalla run ahaantii aad baan ugu faraxsanahay markii ugu horreysay aan kasoo qayb galana maaha waa ay socon jirtay in ay sideeda ku socoto maasha allah maantayna heerkan ay maraysaan aad iyo aad baan ugu faraxsanahay aad iyo aad kasoo qaybgalku aad iyo aad buu u wanaagsan yahay waxyaabaha meesha laga jeediyey iyo aragtida iyo qisooyinka iyo ashcaarta kala duwan iyo abwaanada kasoo qaybgalay iyo culummada dhammaan iyo dadka aqoon-yahanada run ahaanti waxaan isleeyahay waa barnaamij aad iyo aad u wanaagsan oo run ahaantii dadku qalbi wanaag iyo maxaa la walaaltinimo dheeraada ayaa meesha laga helay rag muddo kala maqnaana meesha isku arkayn waana waxaan isleeyahay in la sii badiyo oo wilaayaadka kale xataa ay ku faafto maadaama wilaayadan ay kusoo lallaabatay waxaa ficnaan lahayd xataa wilaayaadka kale inay ay wax ka helaan aad iyo aad oo ummadoo dhanba ay mar walba intii meel laiskugu yimaado aragtida la isdhaafsado khibradaha la isdhaafsado waxyaabaha la yaab kale cajaa'ibta waxyaabihii lasoo arkay waxa weeye dadku taariikh badan bay hayaan is'ali taariikh dalla qowmun laysa yadruuna alkhabar marka waa muhiim waxa weeyaan taariikhda waxaa sidoo kale kulanka ka hadlay sheekh abuu maxamed oo ka mid ahaa culummadii kulanka xaadirtay waxaana dhankiisa uu faahfaahin ka bixiyay kulankan iyo waxyaabaha laga dhaxlay waxaana sheikha uu tilmaamay in kulankan ay ka soo qayb galeen culummo abwaano iyo mas-uuliyiin kala duwan islamarkaana laga dhaxlay faa'iidooyin badan oo aan la soo koobi karin kulankan wuxuu ahaa kulan sida waaligu sheegay qeybo fara badan oo ka mid ah bahda waxbarashada makatabu dacwa wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe aqoon-yahano iyo maaragtay waana soomaaliyeed dhammaan ay ka soo qaybgaleen waa umsiya ciidiya waa kulan galbeed waa la qaban jiray laakiin sanadkan sidii hore u ka ballaarnaa dad badan baa ka soo qaybgalay afkaar fara badan oo ummadan soomaalida muslimiinta ah anfacaysa iyo keyrkoodba ayaa lagu gorfeeyey camalkan islaamiga ah waa laama badan yahay waa acmaal badan yahay acmaasha marka camalka islaamiga ah qayb ka mid ah oo ah horumarinta afkaarta mujtamaca islaamiga ah mujaahidiinta iyo maaragtay racyadu labadaba ayaa laga niqaashahayay aad baana usoo dhoweynaa dhankooda abwaanada kale ah abwaan nageeye cali khaliif iyo abwaan hilaal oo la hadlay idaacadda andalus ayaa kulankan ku tilmaamay faa'iide aan la qiyaasi karin waxay sheegeen in faa'iidooyinka laga helay ay ka mid ahaayeen inay isbartaan culumo abwaano iyo mas-uuliyiin kala duwan isla markaana ay isweedaarsadaan talooyin dhaxalgal ah oo wax badan oo faa'iidaah ay ka heli doonaan bulshada muslimiinta sidii waaliga iyo mas-uulkii igu horreeyeyba ay sheegeen runtii kulan qiimo badan oo dad camalka dhexdiisa qiimo ku leh ay kasoo qayb galeen buu runtii ahaa waxa ugu weyna waxay horta dadka walaalaha ee muslimiinta ay halkanka ku jiraa inay isbartaan oo ay wada farxaan oo maalmahooda ciida weliba si gaar ay u farxaan dadkii kala mashquulay muddadaa dheere camalka lagu jiray oo laga yaabo qaarkood inaanay muddana iyaguna runtii ay isku arkaan sidoo kalena ra'yiyo iyo aragtiyo la isku weydaarsaday sida waxbarashada loo horumarin karaa sida camalka si guud loo horumarin karaa ilaa iyo laga wada hadlay sidii dowlad loo maamuli karaa ayaa aaraahdaasa runtii walaa lagaga dooday kulan qiimo badan oo runtii nashaad badan buu ah run ahaantii kulankani waa kulan aad u muhiima n guud ahaanna waxaa laodhan karaa ummadda soomaaliyeed maanta waa kulamada noociisa oo kale aad ugu baahan tahay waayo waxay maraysaa xilli ummadda aad soranaysa dembigeedii inta madax looga dhigay ayay ilaa maanta lagu wadaa four pointy five federaaliyiin kala googoyn abaan cabdiwaxid baa gabaygu tiriya waxaa ku jirtay dhangaagalayaashii u kacay way isku dhiriyeen waa la isku dhirinayaa ummadda soddonkaa sane ee imiga u dambeeyey iyo soddon ka horreeyey dadka ka shaqaynaya maanta haddaad imika midiyaha gasho anbaad u fiirsato waxaa laga shaqaynayaa ee madax iyo mija murtadiin u taagan tahay soo hodin la dhigayo matii federaalka la dhigay matii four point five kay dhigayaan tu kalo hoose sii dhigayaan bahashii oo adhi iyo geel iyo lo kale leh ayaa dhammaan xad loo dhigayaa oo meel kasta la soo gelinaya dee wilaayadu way ku mahadsan tahay inay kulanka soo qabanqaabisay fikir